ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي لبعض سفينة النجاة كتاب الإيراد فاصل هذا فاصل وي أركان الإسلام إسلام كأركان تيسو خمسة شنويا إسلام كتير كيسو وشن شهادة أن لا إله إلا الله ilaahay maaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin qiritaankeeda shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa laisku qabanayaa shahaadatu gaar u macnayn maysa shahaadatu an laa ilaaha ila allahu ilaah kale oo xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay mooyaane qirideeda wada shahaadatu an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin oo mawjuud ahayn qirideeda weeye ila allahu ilaahay mooyaane wa anna muxammadan nebi muxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay qirideeda weeye intaa waa towxiidkii koo weeyaan rugniga labaad wa iqaamu salaati salaada ogideeda wey waa labo waytaa-u zakaati zakada bixinteeda weeye kan labaadna zakada oo la dhiibo wey wa sawmu ramadaana bisha ramadaan la yidhaahdo oo la soomo wey waa kii afraad wa xajulbeyti beytka ilaahay oo loo qasdo loo xajiyo weeye man qof u xajiyo oo u qasto istidaaca awooda ilayhi beytka sabiila wadda ahaan u awooda arkaanta islaamka iyo tiirarka islaamka oo shanta ahaa markay sidaa yihiin macnihii markaa ijmaalka ahaa haddaynu marnay macnihii tafsiiliga ahaa baynu dhagaha u furaynaa faslun haadaa faasilun fasal waxaa la yidhaahdaa xagga luqada shayga laba shay xaajiska u ah oo u dhexeeya ayaa fasal la yidhaahdaa fasli baa la yidhahdaa fasli wax say u socdaan baa lahayaa qadar faasila ama waxbaa u dhexeeya oo adduunku haddaba isticmaalo waa ogtihin haddaba isdilaaxa ama afgaradka culimada fasal waxaa la yidhaahdaa qeyb alfaad jumlo in ereye ah oo macno gaara tusinaysa oo ka hadlaya masaa'il iyo furuuc iyo tanbiihiyo iyo wixii la mida ka hadlaya wey fasal baa la yidhahdaa waxyaala la kala bartaa jiro fasal iyo kitaab iyo baab iyo farac iyo mas'alo iyo tanbiih iyo khaatimo waxaasaa kala jira dayib waxaa weeye marka kitaabna waxaa la yidhahdaa kitaab magac loo bixiyey in badan jinsi dhan oo axkaam ah marka kitaabka waxaa hoos yimaada baababkii kitaabu soom markii la yidhaahdo intaasoo baab mathalan intaasoo fasal intaasoo farac intaasoo masaa'ila intaasoo tambiihaba hoos imaanaya waa kitaabka baabka sidoo kale isagana waa alfaad loo dejiyey ma masaa'il gaarahoo iyo macaani gaarahoo maqsuusaayoo fasalada iyo furuucda iyo tanbiiha iyo masaa-ishuba waa hoos yimaada culimmadu marmar waxay isticmaalaan waxa la yidhaahdo tanbiih sida baab loo wadaba waxaa leeleeyahay tanbiih tanbiih baa leeyahay arrin lasoo sheegay baa waxaa rabaa si gaar ah in halkan loo caddeeyo oo lagu baxsiyo khaatimana waxa u isticmaalaa kitaabka gebagabadiisa ama baabka gebagabadiisa in la yidhahdo khaatimatu inta la qabto la sheego tatimana waxaa la yidhahda wixii kitaabka ama baabka lagu taamiyeelo haddaba islaamka arkaantiisu waa khamsatun waa shan weeyaan xadiid baa caddeeyo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada shan baa lagu duldhis waa shantaasoo shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasuulu ullah iyo inta ka dambaysa weeyaan salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo zakadii intaa weeyaan imaam bukhaari iyo muslim baa weriyey ayb sidaa marka ay tahay islaamka tiirarkiis uu ku taagan yahay weeyaan marka islaamkii oo dhanna intaan keliya maaha arkaantaan la sheegayo islaamka asaaskiisii iyo masaa-ishiisii iyo mu-ayidaadkiisii iyo wixiisi waa badan yihiin arkaantaa islaamka oo islaamku uu ku taagan yahay dacaa'imta ah baa laga hadlayaa waxaa la yidhi qofkii ilaahay marka u hoggaansama amar kasta ugu hoggaansama kaas waa muslimka rismigaa wey axwaashiisoo dhan qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin maxaa lagu soo gabagabayay wabidalika umirtu laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awalulmuslimiin islaamku marka sidaa isagoo ah towxiidkaa laga bilaabaya waa qiridda ilaahay la qirayo rasuulullaahi maxamed la qirayo calayhi salaatu wasalaam waxuu la yimid la qirayo la rumaynayo wey shahaadata an laa ilaaha ila allah weeye shahaadatayn baa la yidhahda labadaas qofku hadduusan haysan dee waxba uma jiraan afarta kale oo arkaanta ah hadduu qofku la yimaado uusan midaan hore la imaan waxba kama jiraan waxiis soon hadduu la yimaado salaad la yimaado xaj la yimaado zake la yimaado mar hadduusan albaabka ka soo gelin guriga macnaha islaamka albaabka laga soo galo waa shahaadateynka ilaahay in la qiro rasuulkiisana la qiro calayhi salatu salam iyo rasuulshiisa afarta kale waxba u noqon mayaan mar hadduusan taa la imaan waxay u taraysana ma jira taasi waa middaas towxiidkaas marka waa fadli badan yahay kelimatu towxiid kelima dayiba kelimadda aweye ka shajaratin dayibatin asluhaa haabit wa farcuhaa fi samaa kelimadda cajabta badan kelimadaa weeyaan kelimaddaas towxiidka ah qiriddeeda wey ilaahay la qiro ilaahnimadiis rasuulkana risaaladiisa la qiro calayhi salaatu wasalaam masaa-il badan baa marka meeshaa ka imaanaysa qofkii kari kara oo ku dhawaaqi kara waa inuu ku dhawaaqo ibnu raslaanku isagi lahaa wanudqu bishahaadateyn ictubira bisixati liimaani minman qadara qofkii ku dhawaaqi kara oo kara waa inuu ku dhawaaqa laga maarmaan oo afka kaga dhawaaqoo la maqlo marka waxaa jira wax la yidhaahdo shuruud shuruud lislaam qofka islaamnimada gelaya shuruud isaga ma loo shardiyaa shuruud arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan waa qaadanaynaa insha allah shuruud baa jira shuruuddaas qofkaan la dhihi karo islaamnimadu soo gal caqli baa loo shardiyaa buluuq qaangaar baa loo shardiyaa inaan la khasbin oo doortaa loo shardiyaa inuu shahaadateynka ku dhawaaqay baa loo shardiyaa inuu xiriiriyaa lagama maarmaana shahaadateynka inuu kala tartiibiyo waa midda lixaad oo marka hore ilaahay qiro kabacdin rasuulka calayhi salatu salaam shuruudulislaam sheeg haddaa dhahdo qofka dee dadka culimada baa sheegi karaa waana arrin muhiima waana lixdaas shuruudulislaam baa la yihahda ayib towxiidkii halkaas markii sidaa laynoo ku sheegay maxaa ku xiga salaadii iqaamu salaa soo maa salaadii in la ogo salaadu waa aqwaal wax lagu hadlo iyo wax la falo oo allahu akbar lagu bilaabo assalaamu calaykumna lagu khatimo waa sida qaalibka ah ee salaado waxaa jira sidaas aan ahayn oo qofka aflaawiga aan waxba hadli karin haddee muxuu isagoo akrinaya waay qof xanuunsanoo aan akrin karin ayb salaadu as- cibaadooyinka lala yimaado badaniga qofka jirkiisu la yimaado midda ugu fadli badan weeye soonkaa kuxiga xajkaa kuxiga zakadaa ku ogtaalay sunnayaashana sunnaha salaada ugu fadliga badan salaadii waa sidaas wey salaadaas oo la oga weeya salaadda waxaa la yidhi dadku saddex nooc weeyaano qole waad diideen lam yaqbaluuhaa maba aqbalin waad diideen wa waxaa madax u ah wara'suhum abujahl abujahl baa qoladaa madax u ah falaa sadaqa walaa sallaa wey kuwaas halkaas ka baxay qolana way aqbaleen laakiin waa dayaceen oo ma gudan fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata wey watabacu shaawaat qolana qeybna waa la yimaadeen qeybna waa ka tageen waa iska wahsanayaan hadba siday yeelayaan waa munaafiqiinta waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaalaa wey qolana way aqbaleen waana ilaalinayaan waktigeeday ku ilaalinayaan shuruurdeeday ilaalinayaan waa qolada sida ugu fiican la timid waxaa hogaaminaya sayidunaa wa mowlaana moxamed sala allahu calay wasalam nebi maxamed baa hogaaminaya ina rabbaka yaclamu annaka taquumu wey adnaa min huluthay leyl iyo wixii lamid salaadii wataas arkaantii islaamka salaadii markay halkaa a ku ogaatay qof wax garanaya bay salaadu ka ansaxaysaa ilmaha yaroo wax garanaya salaaddu waa ka ansaxaysaa tamyiisle waana in la baro oo qo- goormo ilmahaasi tamyiista maxaan ku tilmaanaa bixaysu yaakulu wayashrabu wayastanjiya waxda keligii hadduu wax cuni karo waxna cabi karo keligiisna istijaysan karo tamyiista waa u joogta waa waa tam tan ku xigtana waxa weeyaan iitaagu zakaad soo ma zakada oo la bixiye wey sanadkii labaad waa iyadii la faral yeelay ilaa soddon iyo laba jeer baa zakada iyo salaada la- ee la xiriiriyey baa dhigay zakadii baa la bixinayaa fuqaradaa la siinayaa iyo dadkii kaloo loogu talagalay qofkii inkiroo diidana waa ku gaaloobaya ma jira yidhaahda waana lala dagaalamaya kan labaad kan afraad waxa weeyaan bisha ramadaan oo la soomo wey sanadkii labaad baa sana ramadaanka lasoo faral yeelay ee hijrada sagaal ramadaan baa nebigu soomay calayhi salaatu wasalaam hal mid baa soddon buuxan noqday inta kalena sagaal iyo labaatan bay ku dhammaadeen baa leeyihi ramadaanka hadduu sagaal iyo labaatan ku dhamaada diin waa ku dhammaadaa bisha soddonna waa noqotaa sagaal iyo labaatanna waa in badan bay ku dhammaataa dayib soonka waa in qofku karo haddaan qofku soonka karin dee waajibkii baa ka dhacaya lamaba kare markaas awoodba male shay qof xanuunsan iyo wixii lamid xanuunka uu kaga dhacay rugniga u dambeeya waa xajki weeyaan xajku waa waajib arkaanta islaamka ku jira cumraduna waa waajib laakiin hadda waxaa lagu tirinayaa waa xajki laakiin qofku cumrigiisa hal mar buu ku waajibaya hadduusan si kale isaga u nadrin xajkiina wakaa isaguna halkaas buu ka imaanaya dayib istidaacada xajka kariddeeda man istidaaca ilayhi sabiilan waxaa lagu fasiray imaamu shaafici baa ku fasiray bizaadi wa raaxilati daabadii iyo raaxiladii daabadii iyo sahaydii baan leeyahay waa inuu qofkaasi heli karo man istidaaca ilayhi sabiilan buu fasal ku dhammaatay waa inuu la heli karo wey faslun arkaanu liimaani iimaanka arkaantiisu sittatun lix weeye an tu'mina inaad rumaysid billaahi ilaahay wa malaa'ikatii malaa'igtiisana aada rumaysid ilaahay malaa'igtiisa inaad rumaysid wa kutubihi ilaahay kutubtiisana aada rumaysid warusulihi rusushiisana aada rumaysid wa bilyowmi alaakhiri maalinka dambena aada rumaysid wa bilqadari qadarkana aada rumaysid khayrihi qadarka khayrkiisa iyo wa sharihi qadarka sharkiisuba min allahi tacaala alle xaggiisa inay ka ahaadeen labaduba halkaas bay ka ahaadeen xag rabbi bay ka socda iimaankii baa laga hadlaya iimaan waxa weeyaan qalbigu inuu aqbalo u hoggaansamo limaa culima bidaruura wix allaale wixii la ogaaday diinta daruur ahaan inay diintii nebi moxamed tahay calayhi salaatu wasalaam inuu qofkaasi u hoggaansamo wey waxaa u horeysa ilaahay an tumina billaahi ictiqaad jaazim oo go-an baa ilaahay rumaynaysaa aaminaysa inuu ilaahay mawjuud yahay waaxid inuu yahay fii daatihi wa sifaatihi wa afilaahi mid inuu yahay wax ilaahnimo la wadaagsaday inaysan jirin keligii inuu cibaadada mutaystay tilmaamaha wanwanaagsan oo dhan ilaahay inuu ku sifoobay wax allaale wixii nuqsaana ilaahay iyo ceeba inuu ka hufan yahay sidaas ayuu qofku rumaynaya waajib waa waxaan marna la waayen tilmaamaha ilaahay u waajibay waxna waa ka mustaxiil marna ilaahay shaqo kuma leh waxna waa jaa-is tilmaamihii labaatankii sifo oo abayaadda min caqiidati alcawaam iyo marsuuq wabacdu faclan biwujuubi lmacrifa min waajibin lilaahi cishriina sifa ilaa aakhiraha lagu tilmaamaya waa garanaysa ilaahay inuu qofku rumeeyo wey ilaahay waxaa laga nasahayaa oo muhiima wax kasta oo nusqaana iyo khalqigiisa inuusan meelna ka shabihin waxaa la leeyahay qofkii iska ilaaliya ereyada aan habboonayn imaankiisaaba kaamil noqonay ilaahay meelna uma baahan khalqigiisa wax ka mida uma baahan kayfa hadduu qofkii iska daayo kayfa allahu ilaahay seeyahay lama arrin loo baahan yahay maa jawaabtiisu waa inaad dhehda laysa ka midlihi shay mataana waa inuu iska daayo hadduu yihahdo mata allahu goormu ahaa waxaa la dhahayaa awalun bilabtidaa'in wa aakhirun bilantihan weligiina waa jiri weligiina waa jiri doonaa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala saasaa la dhahaya kam hadduu isticmaalana kamta waa laiska daayaay kam waa imise weeye moogta allahu waaxid baa laleeyahy qul huwa allahu axad baa la dhahaya ilaahay inaa rumaysid wey malaa'igtiisana aa rumaysid malaa'igta ilaahay ee ilaahay adeeca ee aan marna caasin kuwaa weeyaan ragna maaha dumarna maaha tiradooda ilaahay keliya og tiradii bayse ka batay afar farood meel la dhigo samada kuma taallaa la yidhi ilaa malag baa sujuudsan ama rukuucsan xadiidu tirmidi afar farood meel yarna malaa'igtu si guud kulligood saasaa u rumaynaysa waayo tobankii malag oo gaarka ahaana oo sida gaarka ah loo tilmaamana iyagana waad ogaanaysaa malaa'igta ilaahay ka mid a oo malaa'igta waaweyn ah jibriil oo kale oo waxyiga ilaahay usoo loo soo dhiibay malaa'igta ugu fadliga badan mikaa-il malag la yidhaahdo roobabka iyo arrimahaas u xil saaran ilaahay usoo dhiibo israafiil buunka malagga yeerinaya malagga saddexaad weeyaan kan afraad israa-iil oo dadka nafta ka qaada ama noolahoo dhanba munkar iyo nakiir labadaa malag meydka qabriga marka la geliyo kuwa wax weydiiye weeye su-aalaha weydiiye raqiib iyo catiid labada la socoto xasanaadka iyo sayi-aadka qore weeye ridwaan waa jannada kan furaheeda ayuu ka shaqeeya maaligna waa khaasinu naar weeyaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuka waa yagi laha malaa'igtaas waa kuwaa weeyaan malaa'igtaas saasaa loo rumaynayaa iyagana malaa'igta ilaahay kutubta ilaahay in la rumeeyo wey wabikutubi somaa kutubta ilaahay soo dejiyey dhammaantood kuwa magacyadooda la yaqaana dee si gaara towraad iyo injiil iyo towraad nebi muuse lagu soo dejiyey injiilna nebiyullaahi ciisa zabuurna nebiyullaahi daawuud suxufna waa jidhay la soo dejiyey suxuf ibraahima wa muusa waa rumaynaysa furqaanna dee waa kitaabkeena nebi maxamed baa lagu soo dejiyey calayhi salatu wasalaam wax allaale wixii ka horreeyeen isagaa nasakhay walaa yasixu lcamalu ilaa bihi wax kaloo lagu dhaqmi karaa ma jiro laa qodob walaa xeer walaa kitaab kale ilaa qur-aanka kariimka mooyaane iyo sunnada nebiga iyo axkaamta laga dhex saaray waaye kan afraadna waxa weeye rususha ilaahay in la rumeeyo dhammaantood ilaahay baa tiradooda og shan iyo labaatan qur-aanka lagu tilmaamayna waa jiraanoo nebi aadam iyo nuux iyo idriis iyo ay ka mid yihiin nabiyullaahi huud nabiyullaahi saalix ibraahim iyo luud iyo ismaaciil nebi isxaaq iyo nebi yacquub nabiyullaahi yuusuf iyo ayuub iyo shucayb iyo haaruun iyo muusa iyo iyo walyasac dulkifli iyo daawuud iyo sulaymaan ilyaas iyo yuunus zakariya yaxya ciisa muxamed calayhi salatu wasalaam shan iyo labaatan nebi rusushaasna waa ku waaweyn iyagana saasaa loo rumeynaya maxaa ku xiga markaa rasushii markaa ogaatay maalinka aakhirana waa in la rumeeyo wey waa maalinka dambe wey maalinaysan ka dambeyn hamiina kama dambeeye maalinka qoraxda nuurkeedu tegayo day sidoo kale xidiguhu soo daadanayaano dadku soo dhoobanayaan oo nafqada dambe iyo buunka la afuufayo halkaasaa la imaanaya nabigaa shafeecaya calayhi salaatu salaam shafaacada weyneyd shafaacat alcudma tan u dambeeyaa wa bilqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacala soo ma in qadarta la rumeeyo wey imaamu nawowi wuxuu yidhi madhab ahlilxaq waxa weeyaan qadarta sugiddeeda ilaahay waxaan o dhan hore u qadara hadda ay dhacayaan maaha wax iska la iska samaynayo horaa loo qadaro ilaahayna waa ogyahay xilligay dhacayaan iyo xilli ugu talagalay imaanayaan sidaa weeyaan qadartaasna saasaa loo rumaynaya ayb markii ay sidaa tahay waxa weeyaan rusushaas rumaynteeda baa masalahan ka qabanaynaado masaladaas waxa weeyaan markii la rumeeyo ilaahay iyo wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi rususha ilaahay nabigeennaa lagu khatimay calayhi salaatu wasalaam khatimiddaa nebi maxamed lagu khatimay ilaahay baa rususha inoo soo diro waa iska tafadul ee ilaahay waxba waajib kuma ah qaala fi lkhariida waman yaqul ficlu salaaxi wajaba salaax baa ilaahay ku waajibay cidda tiri cala lilaahi qadasa aladaba qofkaas edabta xumeey ilahay waxba waajib kuma ah وqاaل الqاni في الjwhر وqwlهm فicl الصلاaح waaجib عalayhi zuuru ma عalayhi waaجib muctazilo iyo waxaasa waxyaalo kala qaba ilahay wax ku waajibay male marka masalada aan halkan ka qabanayno waxa weeyaan wa mima ynbagii calى اlmuslimi waxa muhiimka ah qofka muslimkaa dushiisa waxaa ka mid a macrifaةu nasabi nebiga abtiriskiisa inuu yaqaan salى اllahu عalayh waslm marka abtiriskii nebiga halkaan ka akrinaynaa kutubta kalena waa idiin qorayaan waa lasoo xafidayaa waa lasoo diyaarsha xajkiibaa itixaan lagu gelayay tartan masaajid xujaydu ku tukatay waxaa qofkii nebiga abtiriskiisa sheega abaalmarin baa la siinayaa in soomaaliya dee ummad ilaahay o dhan wada joogto baa dareeriyey oo akhriyey oo sheegay se abaalmarin fiican la siiyey marka nebigu waxa weeyaan calayhi salaatu wasalaam nabiyuna mxamed bin cabdillaahi bin cabdilmualib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin kilaab bin mura bin kacab bin lu-ay bin haalib bin fihrin bin malik bin nadr bin kinaana bin khusayma bin mudrika bin ilyaas bin mudar bin nizaar bin mucadin bin cadnaan sabxada labaatan iyo saddex waaya intaa weeyaan dushaa laga soo qabanaya calayhi salaatu wasalaam nabiga abtiriskiis inta kasii dambaysa innaga inooma sugna laakiin nebigu nebi ibraahim baa abtiriska ku gelaya laakiin intaan weeye inta layska rabo oo sida saxiixa ah iskugu xigxigto ku sugan taasina wataa nebiga calayhi salaatu wasalaam bisha rabiicu lwal labaiyo tobankeedii ayaa la dhalay sanadkii caamulfiil afartan iyo kow markuu jirana risaaladaa lagu soo dejiyey saddex iyo toban sanoo dambe markuu joogay meesha maka la yihaahdana wuu ka haajiray saddex iyo lixdanna nebigu waa ku dhintay calayhi salaatu wasalaam dumarkuu la kulmay xaasaska u noqday koob iyo toban dumaray ahaayeen laba ka mida nebiga nool bay dhinteen waxayna mi- kala ahaayeen khadiija iyo zaynaba bintu khuseyme inta kalena waa ka dambeeyeen kuwii surayaadka ahaayoo saraaridiisa ahaana afar bay ahaayeen maariyatulqibdiya ka mid ahayd caruurtoo nebigu dhalay toddobay ahaayeen saddex wiil oo qaasim iyo ibraahim iyo cabdullaahi iyo afartii gabdhood oo zaynaba oo abulcaas uu guursaday iyo ruqaya cuhmaan bin cafaan baa guursaday umu kulhuum iyadana cuhmaan bin cafaan baa gabadhii hore markay ka dhimatay guursaday loo guuriyey iyo faadima cali ibn abi aalib ayaa guursaday radia allahu can ljamiic caruurta nebigoo dhan khadiijaa dhashay ilaa ibraahim mooyaane maariya isaga dhashay adeeradii koob iyo toban baa lagu tilmaamay cabaas iyo xamse ka qabso labadii dee saxaabada noqday abu daalibna waa garanaysaano xagga kaloo ahaa eedooyinkiisna lix bay ahaayeen safiyaaba ka mid ahayd ka qabso zubayr hooyadiis waaye cabdullahi bin zubayr abi zubayr bin cawaam abtiyaashii saddex baa lagu tilmaamay hal habar yarna waa lahaa baa layidhi taasina wata waxaa la tilmaamay wabilqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacaala baa layidhi ilaahay xaggiis oo waxaa la yidhi xadiid soo arooray baa jira oo dhahaya washaru laysa ilayka sharku ilaahay xaggaada kama ahaan see baa marka shar ilaahay ugu nisbaynaynaa waxaa weeye sharka adiga laguguma dhowaado laguma tiiriyo laguma nisbeeyo ilaahay khayrka in loo nisbeeyaa weeye sharka iyo waxa kalena nafta iyo waxaasaa loo nisbeeya adab ahaan weeye laakiin khayr iyo sharba xag rabbi bay ka yimaadeen wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna idinka iyo waxaa samaysaanba ilaahay baa idin abuuray khayr iyo shar wixii waxay doonaan ha ahaadeen taasina waa taas khayr iyo sharba xag rabbi bay ka ahaanayaan ayib markii ay sidaa tahay saas baa adigu u rumaynaysaa wax allaale wixii kugu dhaca sidaas baa rumaynaysaa oo aada u aaminaysaa macnaha weeyaan wuxuu yidhi waxaa aada iyo aada u xun oo aan habboonayn qaala aljufri jufri waa sheikhan waxaa xun buu yidhi qof caaqila aada u liidata an yus'ala in la weydiiyo can arkaani alislaami waaliimaani qof muslima in la yidhahdo arkaanta islaamku waa imis arkaanta iimaanku waa imisa falaa yaridu jawaab markaa jawaab u celin waayo garan waayo aada bay u farxunta aa rag baaba gabdhawato in lagu nikaaxiyo rabe arkaanta islaamka sheeg bay dhaheen culimadii hore rakamid kaasay sheegi waayeen taasaa laydin maraya iyagaa laydin barayaa marka hore arkaanu islaamkaa laydin barayaa iyo arkaanu iimaanka marka is- wahuwa yazcumu anahu muslimu wa muuminu isagoo dhahaya muslim baan ahay muumin baan ahay inuu garan waayo arkaanu islaam iyo arkaanu iimaan waa labadaa maanta aan qaadanay wey arkaanu islaamka iyo arkaanu iimaanka taasaa loo xafidaya ayb faslun haadaa faasil wey haddaba fiiriyo fasalkan waa fasal muhiima wamacnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheedu kee warkii weli ma dhicin laa macbuuda weeye mid lagu caabudo bixaqin xaq alle lagu caabudo mawjuudun mid jira maaha laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo fi lwujuudi koonka ma ahaanin ila allahu ilaahay mooyaane laa ilaaha ila allah markaa leeda macnaheedu waxay ka dhigan tahay cid xaq lagu caabudo kalaam kale ma jirto ilaa ilaahay mooyaane marka saasaan isku qabanaya waa macnaha laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheedu la kala jarjari maayo faslun wa macnaha macni laa ilaaha ila allahu sidaa dadka qaar dhahaan ma aha laba saa loo kala jarjari maayo waa la isku qabanaya wa macnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheedu laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo muusan ahaanin fi lwujuudi koonka koonka ma aha ila allah ilaahay mooyaane maxaa meeshaa baxay laa macbuuda bixaqin xaq lagu caabudo koon kama jira ilaa ilaahay mooyaane midaan xaq lagu caabudin ka waran tiradii buu ka bata kaas baatil mid lagu caabudayo kuwaa xidiga caabuda kuwaa dayaxa caabuda kuwaa qorax caabuda kuwaa malaa'ig caabudaya kuwaa dad caabudaya kuwaa dhir caabudaya kuwaa lo caabudaya waxaas daha la caabuday xaq baa lagu caabuday maya baatil baa lagu caabuday waxaas ومعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذا فصل مهم فصل كان قاما لا معبود مثل عابد موسى هاني بحق وعابد في الوجود كون إلا الله كلمة دانت كلمة عجائب كان القرآن كان يحس واحد القشة لا بعد يصدق يتضوجع ومنهج كقف مسلم كانوا كنا على هذا الرب برشاد الإسلام كما إيش كان بقى هذا يوم fadligaduna waa tiro badanye man shahida an laa ilaaha ila allahu qofkii qira wa ana muxameda rasuulullahi xarama allahu calayhi naar ilahay naar waa ka xarimaya lana yimaado dee wixii lagu waajib yeela wixii laga reebayo kalena kaa taga qofkii aakhiru kalaami hadalkiisa u dambeeya noqotana haddee waaba ajaa'ib isagu afdalu dikri laa ilaaha ila allah wa afdalu ducaa'ina alxamdu lilah intaasaa jira marka wax baadil lagu caabuday laga hadlmaye laa ilaaha illa allahu markaad leedahay ujeedka looga jeedo sidaa weeyaan mid xaq lagu caabuday fil wujuudi maaha ila allahu ilaahay mooyaane wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab